لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو قبل أبنيا آية طوان إلى اللباد من سورة الملك قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير waxaa laga soo hadlay kuwii gaalada ahaa halkana waxaa looga hadlayaa kuwii wanaagsanaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yakshawna cabsaday rabbahum rabbigood ka yaabay bilgaybi xaal ay ku sugan yihiin ama bilgaybi xaal ilaahay ku sugan yihiin oo ilaahay aysan weli u tegin isan arkin ama iyagaaba bilgaybi labadaba waa laga xaalayn karaaye faacilka iyo mafcuulka labadaba waa laga xaalayn karaa kuwa noocaas ilaa ina aladiina yuuminuuna bilgaybi qaybkiibaa rabbigood rabbi baan rumaysannahay a ilaahay baan arki doonnaa jannadaa lagu arkayaa sidaan dadku muuminiinta iyagoo ah xaqaasi rumeeyeen ilaahay bay rumeeyeen sidaa weeye bilqaybi wey lahum kuwaa waxaa u ahaaday maqfiratun dhaafid iyo waajrun ajar ajarkaasoo kabiirun weyn baa ilahay leeyay waa siru khidaabkan waa lijamiici lkhalqi waa ummadoo dhan waa siruu siraysta qowlakum qowlkiinna aw ijharuu bihi aw ijharuu ama la jahra bihi qowlka ama hoos u dhahaya ama kor u dhahaya ya inahu ilaahay caliimun waa mid ku ogaal badan bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibka haddaa qarisaan iyo haddaa kor tiraabtaanba ilaahay waaba ogyahy waxaas iskaba dhaafe laabaha waxa ku jira ilaahay ogyahay subxaana wa tacaala waxa la niyeysan yahayba ilaahay ogyahy maa tuwasisu bihi suduur ya walaqad khalaqna lisaana wa naclamu maa tuwasisu bihi nafsu wax kastaa ilaahay ogyahay subxaana wa tacaala aayaddu waxay kusoo degtay uu yidhi ibnu cabbaas kuwa mushrikiina nebigay wax ka sheegi jireen calayhi salatu salaam jibriil baa markaas nebiga u sheegi jiray wixii gaaladu tiri gaaladii baa isla hadlo waxay dhaheen waryaade war hadalka hoos aan u dhahno yaan xataa laa ismaca ilaahu muxamed moxamed ilaahay sowsa noo maqal si nuxnuxaho hoose aan u wada hadalno saasay aaminsan yihiin markaasaa la yidho ama kor sheega ama hoosu sheegay ilaahay waa mid og wax kasta xataa yaa innahu caliimun bidaati suduuri maca laabaha xaaladda u saaxiibka ayaa waxa ku jira ilaahay mid og weeyaan subxaana wa tacaala alaa yaclamu mayuusan ogeyn man allah khalaqa abuuray alaa yaclamu mayuusan ogeyn waa ogyahaye man macbuudka khalaqa abuuray makhluuqaadkao dhan de wahuwa ilaahayna alladiifu weeyaan alkhabiir wey walxaal ilaahay alladiif yahay alkhabiirna ogyahay subxaanahu wa tacaala huwa ilaahay aladii allah weeye jacala yeelay lakum idinka alarda ardada idinka yeelay daluulaa mafcuulkii labaad ilaahay waa midka ardada mid sahlan ee laylyan ee dabacsan idinka dhigay waa layska marayaa waa lagu soconayaa waa lagu seexan karaa waa la dhisan karaa waa qarbisye iyo qarar saa iskugu wada qoofalan maahee waddooyin iyo dhulal iyo meelo la maraya miiran baa laga baneeyey waladii jacala lakum alarda daluula ee famshuu socda fii manaakibihaa jihooyinkeeda ardada iyadaa meel allaana meeshaa rabtaan u safra aada iqliimkaa rabtaan iyo jihaadii aa rabtaan oo maxaa raadinaysaan lilmakaasibi watijaaraat idinkoo dana u socda kasab u socda baamushari u socda waa mari ka dhaan famshuu fii manaakibiha saas adduunku isku dabamaraya laiskugu gooshaya wa kuluu cuna min risqihi ilaahay risqigiisa taasna cuna waxaa soo tabcateen oo ilaahay idinku nicmeeyey anwaacukasbi warisqi ah taasna cuna hadda cunidaa la cabiraa inta badan muhimadda weynoo qofku leeyaha taas ah wax tabaca a wuxuu ku noolaan lahaa laakiin isticmaal oo dhan baa meesha soo gelaya waxaana laga qaadanayaa aayadda in qofku asbaabta la yimaado xirfadii iyo shaqadii iyo wixii uu la yimaado hadduu shaqaynayana qofku maaha inuu tala saarashada iyo tawakulka ilaahay inuu iska daayey amuusan tala saarasho lahayn sidaa ma aha oo sayid cumar baa qolo soo maray war maxaa ahaydeen buu ku yidhi markaasay dhaheen almutawakkiluun baana suu yidhi bal antum almutawaakiluuna baati inama almutawakilu rajulun alqaa xabbahu fii badni alard qofka talada ilaahay saarta qof xubuubka iyo raashinka iyo islaax iyo abuurka beerta dhulka geshay weeye watawakala calaa rabbii caza wajal ilaahayna tala saartayoo sababkiibay la yimid isaguna ilaahay ku kalsoon oo ka rajaynaya inuu wax uga soo saaro wailayhi ilaahay xaggiisa oon annushuuru ahaaday ilaahay xaggiisa oo keliya baa marjicu ahaaday bacda almowt xisaab iyo abaalmarin baa halkaas ilaahay lala hortegaya bisna waxaa loo goodinayaa gaaladii maka joogta ee nebi moxamed beeniyeen calayhi salaatu wasalaam ilahay wuxuu yidhi a aamintu ma ka aamin noqoteen gaaloy man macbuudka fi samaa'i samada dhexdeed ahaaday ilaahay baa maamulaya an yaksifa inuu idinla gooyo bikum idinka alarda ardada ilaa baabu taawiil kulli in la furo iyo kulli in la joojiyo iyo wixii salafu saalix awileen in la awilo waxay ka aamuseen oo ka istaageen layska daayo cadaaladdu waa intaas weeyaan ee haddaa wixii adilahay oo dhan hal dhinaca u kaxaysid ilaa intaasoo dhinac baa soo aroodhay dee maadan samaynin usluubkii culimmadu mareen aamintum man fi samaa'i an yaksifa bikum lard ilaahayno dhulka idinla goy waa dhulkii laydiin saalay faidaa hiya waaba iyadoo ardadii markaa tamuuru tadaribu isbaraanbarays saaltaynays yaa ruxmays dhibaatooyinka iyo khasfiga iyo dhulgariirada iyo waxa dhaca hadda iyo dhulka dadku yaa waxyaalaha ku dhaca de maxaa khalqigu ka ogyihin xoogaan yaroo laga bartaa dadku waxay dhahayaan cabirkiisu intaasoo ahaa dhulgariirkan waxaasaa dhacay waa saasoo ahaa waxa weeyaan faidaa hiya tamuur waaba iyadoo markaa tataxarak tadarib isbaraanbarayso dhaqdhaqaaqaysa taa miyaa ka aamin noqotay oo haddii laydinla gooyo xaggee laydinku tuuraya ilaa asfali saafiliin dee dhulkan wixii lala gooyay xaggee ka hoosaysa asfali saafiliin bay gelayaan aamintu ma ka aamin noqoteen man fi samaa'i samada dhexdeeda ahaada an yursila inuu diro calaykum dusheenna xaasibaa quruurux dabayl quruurux dhagaxyo wadata sida qoom luud loogu diray iyo asxaabulfiil dhagax loola dhacay fasataclamuuna waxaad ogaan doontaan kayfa sida kayfa nadiiri digidaydu say ahaatay kayfa yakuunu indaarii wa ciqaabii digidayda iyo ciqaabkayga lilmukadibiina la ciqaabo loo digay suu ahaanay waciid daran baa ku sugan baa leyii walaqad xaqiiqe kadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim kuwaan ka horreeyey fakayfa seebow kaana ahaaday nakiiri inkiridayda aan inkiray oo maxaa dhacay haddii la inkiray cadaab baa lagu soo dejiyey markii taasina wata waxaa kaloo misna hadda halkaan laka bilaabanaya cibro qaadasho shimbirahan meelaha duulduulaya in lagu cibro qaato ayaa misna laydinku baraarujinaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi awalam yarow ma waysan arag ila dayri dayr haddee jamcana waa noqdaa maogta maa iska xaba shimbira ila dayri shimbiraha ma waysan arag fowqahum dushooda ma waysan ku arag ila dayri shimbiro oo fowqahum ah iyaga dushooda ama awalam yarow ma waysan arag ila dayri shimbiraha fowqahum xaalay dayrkaasi yahay iyaga dushooda saafaatin xaalay yihiin shimbirahaasi kuwa baalashooda iyo garabyadooda safay wayaqbidna xaalay yihiin kuwa laabaya bal qudrada ilaahay hawadaas shimbirtii oo gashay baa baadadkii baallihii saas u kala bixinaysa mar marna waaba soo laabaysaa hawadaasayna duulasa kuwaan diyaaradaha ay sameeyey markii u horeysay meesha ka ikhtiraacdeen shimbirahaasay arkeen abuurka ilaahay cajaa'ibkaabay arkeen markaasay qaabkii bay u ekeysiiyeen muuqaalka diyaaradda madaxa hore iyo gadaasha iyo dhinacyada iyo nidaamka labadii nin u horeysay oo hindisay barnaamijka ama daa'iraadka ama diyaaradaha saafaatin wayaqbidna bimacna maxay ka dhigan tahay ajnixatahunna garbahood taasi wataa taa ma weysan arag awoodda ilaahay u delisha maa yumsikuhunna ma hayo shimbirahaas jawiga hawadaa markay marayaan ila raxmaan allah raxmaanka mooyaane inay soo daataan cid kaloo ka haysaa ma jiro allah raxmaanka mooyaane gaar ahaan markay saas baalashii marna u sii daynayaan marna iskugu soo qabanayaan bal awoodda ilaahay halkaa arag innahu ilaahayna bikulli shayin shay dhammaanteed basiirun ilaahay weeyaan mid arkayo og weeyaan isna waxaa halkaan lanla sheegayaa canaan la canaananayo kuwa mushrikiinta ah caabudidda ay caabudayaan baa lagu canaananaya waxaan waxba tarayn waxna maqlayn ilaahay wuxuu yidhi aman hamsada bimacnaa bal abale man waa kuma haadaa kaas aladi kaasoo huwa isaguba jundun ciidana aman haada aladi huwa isaguba jundun ciidan u ah lakum idinka huwa isagoo jundun lakum idiin ah jundigaasoo ka sifeeya yansurukum idiin nusraynaya min duuni raxmaani allaha raxmaan sukadiisa idiin kaalmaynaya waa kee kaas kan iga iiga kin kaalmaynaya haddaan dabco inaan idin cadaabo oo wax idiin tarayaaye war waa kee aman haadaa kaas waa kee alladii huwa jundun lakum kaasoo yansurukum jundigaasoo min duuni raxma in ilkaafiruuna malkaafiruuna gaaladu maysan ahaanin ilaa fii guruurin kada mooyaane kaday ku sugan yihiin maxaay aaminsan yihiin kadaday ku jiraan waa maxay asnaamtaan inay wax tarayso ama inay wax dhibi ka dhaho jahli weyn iyo baadinimo weyn bay ku dhex fadhiyaan wey aman waa kuma haadaakaas alladii kaasoo yarsuqukum idin arsaaqaya in amsaka hadduu ilaahay haysto risqahu risqigiis kan idin biilayo idin arsaaqayaaye waa kuma oo ilaahay kayrkiisa haddii allaha weynoo waaxida risqigiisa haystoo idinka joojiyo idinka manciyo wاlkhidaabu fi اlaayatayni lilkufaari cidda lala khidaabaya labadan aayadoodba waa gaalada waana calaa wajhi tawbiiqi wاtahdiid canaan iyo goodi weeyaan iyo iqaamat اlxujati calayhim xujadaa lagu dul oogaya bal iskaba dhaaf ilahay wuxuu yidhi lajuu bal lajuu way taagmeen fii cutuwin qooq iyo xadgudub iyo nufuurin cararid isyaan bay daa'imeen xaqii bay ka carareen iimaankii bay ka carareen bal lajuu fii cutuwin wa nufuur waa cararid iyo didid weeyaan waxaa layna siinayaa marakanna tusaale tusaalahaani maanta wuxuu u yaallaa lilkaafiri waalmu'mini qofka kaafirkaa iyo kan mu'minkaah baa hal tusaalaha layna siinayaa midna waa kaafirka midna waa muminka ilaahay wuxuu yidhi afaman qofka yamshii soconaya mukibban xaalu yahay mid gemboon mid la gembiyey hadhihi qaacidadii iyo qawaacidkii carabiyada calaa khilaafi haadihi اlqaacida weeyaan meeshaani waxa weeyaan midka soconaya isagoo gamboon calaa wejhi wejigiisa wejiga u fooraroo ku soconaya mayaa ahdaa hanuun badan aman mise midka yamshii soconaya sawiyan xaalu yahay mid simanoo eg oo toosanoo saa u taagan calaa siraadina ku dul soconaya kaas toosani siraadkaasoo mustaqiimin wanaagsanoo toosan mid madax madax u foorara oo waddaduu mari lahaa arkayn oo sidii neef indhahabeenaha gebgebleh yaa sida mid indhoolaayoo kale oo hadba meel ku turunturaanaya oo hadba wejigiisa u dhacaya mayaa hanuun badan mise midka toos u taagan oo waddadii arkaya oo lugta meeshuu dhigaya u jeeda oo aan turunturoonayn kaasaa hanuun badan oo waddada toosanaya waa tusaalaha ilaahay u yeela qofka mu'minka iyo kaafirka gaalku mid indhalabuu ka dhigan yahay oo soconaya waana indhalaahi waana soconaya waxna uma jeeda qardajeex weeye weji weji buu hadda u dhacayaa marka mu'minkuna waa ninkaa sawigaayoo saxiixaayoo indhaha qaba oo soconaya oo waddada toosan haya haadaa maaluhumaa fi dunyaa tusaalaha adduunka ay ku leeyihiin qofka xaqa haysta iyo kan baadilka ku taagan tusaalahoodu wakaa gaalka mayaa aakhira haddii la tago sidoo kale labadan qof markay aakhiro tagaan mu'minka isagoo toos u soconaya oo imaanaya gaalkuna isagoo calaa wejihi ku soconaya oo imaanaya saas baa arrintu noqonaysa ilaa macsidou awal ku dul fooraray kan gaalka ah kan muminkaana diinta iyo daacada buu ku dul fooraray qofka hanuunsan iyo qofka dhunsan tusaalihiisa weeye arrintaani afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahdaa aman yamshi sawiya sawiyan calaa siraatin mustaqiim marka xaalkooda waa iska sidaa weeyaan ilaa isagii la yidhi allihii ku socodsiiyey lugaha adduunka mayuusan ku socodsiin karin wejiga iyou ku soconay wejiga iyou ku soconaya la keenaya kuwa xubintii ay ugu jeclaayeen jirkooda iyagoo dhulka ku xoqaye iyaga xaalkoodu marka waka waxaa kaloo la tilmaamayaa dee afaman yamshi mukibbantaas marka laga hadlayo mukibban oo ismu faacil ah min akabba arubaaci dee rubaacigii markii hamsadan ulaaigii ta lagu daray rubaaciba uu noqday inuu mutacadi noqdo oo gudbo bay ahayd laakiin sidaani ulaagiisibaa gudbaya rubaacigiisina maba gudbayo waa laazim ismu faacilin min akabba allaazim weeyaan bal fiiri markii hore kabbahu اllahu calaa wajhi fi الnaari wa hada calى khilaafi اlqaacida fi ana اlhamزata ida dakhalat calى اllaazim tusayiruhu mutacadiya bay ka yeelaysaa whaadihi qad dakhalat cala almutacadi mutacadigii ay gashay fasayiratu laazima laazim bayba ka dhigtay haddaba intaa markii aynu qaadannay waxaa laynoo sheegayaa waxyaalaha waaweyn oo ilaahay ku manaysay subxaana wa tacaala binu aadamka qul waxaa dhahdaa nebi allo huwa ilaahay aladii allah weeye anshaakum horta idin abuuray idinku aan jirin caddan baa ahayday oo wajacala idin yeelay lakum idinka assamca maqal iyo walabsaara aragyaal iyo wal af-idata qalbiya idiin sameeyey ilahay kaa wey nicmooyinkan waa nicmo waaweyn jawaarixdaani hadda iyada waxaa si gaara loogu sheegay wa adaat اlcilmi wاlfahm waa adawaadka cilmiga iyo fahamka qofka u adeegsado inuu wax maqlo inuu wax arkayo inuu qalbi leeyahy wax qabanaya arrin cajiiba weeyaan qaliilan wax yar maa sii yar baa tashkuruuna shukrinaysaa maaduna waa lita'kiid alqila yaridaa la sii yaraynaya wey qalla maa tashkuruun intaa shukrinaysaan baa yar oo rabbigiin nicamta waaweyn oo idin siiyey aa ugu shukrin naqaysaan qaliilan maa tashkuruun qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayka asalaatu wasalaam huwa ilaahay alladii allah weeye dara'akum idin abuuray fil ardi ardada dhexdeeda oo idinku badiyey dad badan idinka dhigay idinkuna dhex abuuray wailayhi xaggiisa og intii kaa oo keliyaana tuxsharuuna laydiin xashrinahaya marjiciinnu waa halkaas lilxisaabi waljazaa'i baa halkaas kala kulmaysa wayaquuluuna waxay ku qowlayaan kuwa gaalada mataa jeermow haadaa kaa alwacdu yabo ha ahaaday in kuntum haddaatiin saadiqiina ku wargu sheegay goormaan saacaddu imaanaysaa iyo xashrigu waa jeesjees beeyo uga jeeda haddaa run sheegaysa qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi muxamedow calayka asalaatu wasalaam innama alcilmu cilmigu cilmiga saacadda markay dhacayso iyo cilmiga cadaabku ilaahay agti markuu ka imaanayo cilmigaasi cind allaahi buu ahaad laa yaclamuhu hayruhu isaga cid aan hayn ma oga wainamaa ana anoo nebi maxamedana nadiirun digaan ahay mubiinun cad rasuul digayaana digidiisu caddahay cadaabka ilaahay baa idinka digaya amar baa laygu siiyey inaan idiin digo isna waxaa laynoo sheegayaa kuwa mushrikiinta xaalkoodu sida uu ahaanayo maalinkaa weyne qiyaamada qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falammaa ra'awhu markay arkeen cadaabkii waa arki doonaane zulfatan qariiban xaaluy mid u dhow meel u dhow cadaabkiioo taagan markay arkaan qiyaamada iyo axwaasheedan arkaan sii'at waxaa la xumeeyey wujuuhu ladiina kuwii wejiyaashooda kafaruu gaaloobay wejiyaashooda waxaa ka muuqday yaa mugdi iyo murug iyo xusni iyo tiiraanyo iyo dulli iyo liidasho cadaabka ay arkeen awgeed kaman yusaaqu ila alqatli sidii qof toogasho loo soo kaxeeyey oo kale ama loo sii wado waxa wejigiisa ka muuqdo oo kale waqiila waxaa la yidhi bimacnaa qaarad lahum lmalaa'ika malaa'igtaa waxay ku dhahaysaa iyadoo ay canaananayso malaa'igtu kuwan gaalada haadaa cadaabkan alladii kii weeye kuntum a ahaydeen bihi isaga taaddacuun kuwa dalbada cadaabkaa dalban jidheen aa wacan jidheen isagii weeyaan aa degdegsan jidheen cadaabkaa isagaa weeyaan cadaabkii mataa haadal wacdu iyo aa dhahayseen kii weeyaan dee meeshaa markii la tagana wejiyadu waa labo sii'at waxa weeye waxaa bimacnaa iswadad weji tuban iyo madow baa ka muuqanaya wejiyadooda waa maalinka yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh maalinka noocaasa weeyaan marka waxaa leeyahay haada alladii kuntum bihi taddacuuna bimacnaa taddacuunadan hadda waa maxay tlubuunahu fi اdunyaa watastacjiluunahu aad degdegsan jidheen wey malaa'igtaasaa ku dhacaysa ama tad bimacnaa yadcuuna annahu laa baca walaa xashra ay sheeganayeen inaan janna jirinoo cadaab jirinoo bacثi jirinoo xashri jirinoo iyo wixii la mid ah iyagaa hadallo badan dhihi jiray rabbanaa cajil lanaa qiطanaa ilaahay noo soo dedeji nasiibkaa naarta ku leenahay baa ka mid ahaa marna waxay dhaheen allaahumma in kaana haada huwa alxaq min cindik faamdir calaynaa xijaarata min aلsamaa ayay dhaheen dee markay hadhow arkaanna maxaa dhacaysa wabadala lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaan xisaabtaba ugu jirin bay arkayeen wabadala lahum sayi'aatu maa camiluu waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahziuun saasaa ku dhacaysa qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi moxamed calayhi asalaatu wasalaam kuwa gaaladaa waxaa u dhahdaa ee iyagu jecel inaad mar dhimato ara'aytum war bal ka warrama in ahlakaniya allaahu haddii aniga ilaahay i halaago bimacnaa idilo iyo waman macya duulka macayga hadduu ilaahayna halaago oo aan dhimanno oo le'anno aw raximanaa amba u noo naxariiso yaa annaga annagoo muminiina iyo rusushii baaba baqaya haddii ilaahayna halaago amaba hadda noo raxmadaba faman kumaa yujiiru korinaya alkaafiriina kuwa gaalada min cadaabin ka korinaya cadaabkaasu aliiman xanuun badan idinka yaa idinka korinaya cadaab daran idinku maxaa haysataa waxba ma haysataan wey qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam huwa ilaahay arraxmaanu ilaahay waa mid raxmaan oo naxariisasho badan aamanaa waanu rumaynay bihi billaahi bihi biraxmaan wa calayhi isaga korkiisa oo keliya natawakalnaa tala saarna tala saarna laa cala alamwaali waarijaali rag iyo xoolo iyo ciidamo iyo awoodo kale midna maanan tala saaran calayhi tawakalna calayhi oo keliya baan tawakalna fasataclamuuna waxaad ogaan doontaan man midka huwa isagu ah fii dalaalin ahaday baadinimo dhexdeed mubiinin oo cad ilaa iyagu maxay dhahan awal in antum illaa fii dalaalin mubiin rususha ilahay saa kusoo dheh cidda baadinimo cad ku sugan waa ogaan doontaa qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed oo calayhi asalaatu wasalaam araaytum bal ka warrama akhbiruunii in asbaxa hadduu ahaado maa'ukum biyihiin gawraa hadduu noqdo mid tegey dhumbaday ciilay haa'iran daahiban fi lard acmaaq lard dhulka dhexdiisa haddii biyuhu ceelasha iyo motoorada iyo ilaha biyaha keena iyo waxaan biyo layska isticmaalayo hadday dhulka ku fogaadaan dhulka baaxadiisa hoos waa u dheer tahaye oo aad soo saari weydaan tuubakasa geliyo wax kastoo qodoo xagga ka laabto aad keeni weydaan oo biyihii ilaahay idinka fogeeyo famayn kumaa ya'tiikum idinla imaanaya bimaa'in biyo maciinin soconaya war biyo dareeraya yaa idiin keenaya yaa idiin soo saaraya cidaan ilaahay ahayn oo idinsiinka dhaameyaa jidha waa maya allaha khaaliqaayo raasiqa maxaa cid kale markaas ilaahnimada ula wadaajinaysaan asnaam iyo awthaan maxaa ilaahay ugu sheegaysaan si kasta waa loola hadla sidaa markay dhacday dee waaba loo bayaaniyey biyaha waxaa loogu soo halqabsada biyuhu waa wax ajo badan wax la waayo waxa ugu daran weeye biyo waa wax markay dadku haystaanna laga yaabo inaysan si fiican aysan nicmada ay yihiin iyo arrimahooda ugu fakerin oo u ilaashan marka biyahaas haddii dalogu gaari waayo tuubadu gaari weydo oo biyihii ay cararaan faman yaatiikum bimaa'in maciinin bimacnaa jaarin calaa wajhi اlard biyaha ayaa idinla imaanaya wey aayaddan waxaa la sheegay tuliyat cinda bacdilmustahzi'iin dadka diinta ku jeesjeesa qaarkood baa lagu dul akhriyey oo ilaahay awooddaasuu leey biyaha hadda haddou kaxeeyo yaa keeni kara markaasuu yidhi taji'u bihi lfu'uusu waalmacaawiiru faasyaalka iyo garweynada iyo qalabka wax lagu qodo waxaasaa biyaha noo soo saaraya buu yidhi hadalkaasuu ku hadlay fadahaba maau caynih caynayhi bay labadiisii indhood baa ilaa indhahan biyaha ku jire meesha iska gulucgulucleh labadii indhood baa biyihii laga wada indhihiisii ilaa iyagu waa il waa il dareeraysa waa il biya ku jiraan biyihiisii baa laga kaxiyey nacuudu billaahi min aljaraa'a cala allah ilaahay ku duldhiirashada lagu duldhiiranaado baa ilaahay ka maangal iyo wa tarki xurmati alqur'aan qur-aanka xurmadiis iyo aayaadka xurmadoodoo laga tago laga hor yimaado wa innamaa cuqiba ninkan waa la ciqaabay bidihaabi maa'i caynayhi labadiisa indhood biyahooda inay tagaan lianna aljazaa'a min jinsi alcamal abaalmarintu waa camalka jazihiisa noociisa abaalmarintu waxa weeyaan camalka jinsigiisa weeyaan wuxuu sameeyey oo kale baa lagu ciqaabay wuxuu ku hadlay dee markii la akhriyo maxaa dhahaysaa marka allaahu rabb اlcaalamiina yaatiina bimaai maciin aamanaa biاllaah ya darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab